maxamuud xasan cilmi oo loo yaqaano obama waxa uu ahaa soddon iyo shan jir leh laba xaas iyo lix caruura iyadoo mid toddobaadna uu uurka ku jiray waxa uu wax ku bartay jaamacadda ohio state ee dalkan maraykanka waxauna deganaa gobolka ohio waxa uu la shaqaynayay wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka oo uu ka ahaa xiriiryaha wasaaradda isagoo dalka soomaaliya ku sugnaa sideedii sane u dambeysay walaalkiis sadax xasan cilmi ayaa iiga waramay taariikhda walaalkiis oo kooban iyo qofka uu ku tilmaami lahaa walaalkayga anaa maraykan keenay dadkii waa siyaashan sagaalkii yimid meeshaan wax ku bartay maalinkuu shahaadada iyo baasaboorkiisa qaatay dalka u laabtay nin wuxuu ahaa ilaahay jamaasiya nin himaterian ah oo yani aaminsanaa dadkiisa iyo dalkiisa u aaminsanaa waxaanan aaminsanahay wuxuu aaminsanaa inuu ku dhintay waanan ku niyad qaboobahay inta kunoo qof oo maanta qalbigooda nin aan afartan sano gaarin oo soomaali weyn meel kasta oo joogtay qalbigooda gariiriyey waxaa la oran karaa runtii wuxuu ahaa nin dabacad badan dabacad furan safar badan caqli badan garasho fog dadaal badan shaqo badan ehel jeclaa sidoo kale waxaa ka mid ahaa dadka ku dhintay qaraxaasi axmed cabdikariin ciyo oo isna deganaa gobolka minnesota ee dalkan maraykanka axmed waxa uu wax ku bartay jaamacadda metropolitan state university ee gobolka minnesota waxa uuna joogay saacado uun magaalada muqdisho inta uusan qaraxaasi ku dhiman waxa uu dalkan maraykanka ku noolaa in muddo ah isagoo lahaa xaas iyo saddex caruur ah bashiir cabdikariin ciyow oo ay walaala yihiin axmed ayaa isagoo ku sugan minneabolis iiga warramay walaalkii qofka uu ahaa iyo hamigii uu ka lahaa dalka hooyo run ahaantii walaalkay hami weyn ayaa ku jiray noloshiisa oo dhan wuxuuna jeclaystay inuu uga qayb galo dadka maslaxada ka taliya weligiisa liis uu sirfigareeyo dad soomaaliyeed meel walba u joogaa taariikhdiisii haddaan waxyar aan dib ugu laabto markuu magaalada minnesota joogay waa nin aabbo wanaagsan jecalna familkiisa waxbarasho wuxuuna sirfi garayn jiray oo u adeegi jiray community-ga isagoo deris lahaa masaajid masaajidkaas oo ka markhaati kacay inuu ahay nin ahlu kheyr ah marka laga soo tagana khaasatan wuxuu hamigiisa jecelaystay in waddankaas ilaahay masiibada ku habsaday inuu kan u sarfi gareeyo u dadaalo dadka walaalaha muslimiinta meel kasta ay ka joogaan soomaaliya waxaa kaloo ka mid ahaa dadkii ku dhintay qaraxii afar iyo tobankii oktoobar ka dhacay magaalada muqdisho agaarka soobe abuukar maxamed daahiye oo howlo kala duwan kasoo qabta dalka sidoo kalena ahaa xilligii uu dhimanayay agaasimaha joogtada ee wasaaradda ganacsiga abuukar waxa uu dalka maraykanka yimid dhammaadkii sagaashamaadka waxa uuna ku noolaa gobolka virginia ee dalkan maraykanka waxa uu ahaa sidoo kale muwaadin maraykana isagoo awooda inuu dalkan ka shaqaysto oo uu ku noolaado ayuu sida saaxiibadiisii la dhintay ee maraykanka ka tegay waxa ay go-aansadeen inay dalka dib ugu laabtaan islamarkaana ay gacan ka geystaan dib u dhiskiisa iyo wax uqabadkiisa abuukar waxa uu ifka kaga tegay toddoba caruura iyo xaas xaaskiisa ayaa dhaawaciyana uu kasoo gaaray isla qaraxa uu ku dhintay abuukar xasan bare kuuso waxay ehel ahaayeen iyo saaxiibo isku dhow marxuum abuukar daahiye waxa uu ka waramayaa qofkii uu ahaa abuukar iyo sidii ugu hanweynaa inuu gacan ka geysto sidii dalkiisa uu uga bixi lahaa marxaladda adag abuukar wuxuu ahaa nin aada iyo aada honesty ah dadkana aada u jeclan u caawiyo waxaa meeshaan ugu weyn ooga tegayna waxay ahayd in wadankii dadkii oo caawiyo maadaama wadanka galden oo ku jiray dhibaato badan oo soo maray waxaana dhacday haddi ka horyar walaalkay abrofesor guure dilkiisi markuu dhacay ayuu galab isoo wacay waxaan dhahay maadaama meeshaan dadkii lagu qabanayo dhulkaas ka jira abuukarma isaga soo tegay in wax bartay a tahay kastay wax badan deganaa ka shaqaysan karo inankaana dadkii macnaha ugaarsanaya ma isaga soo cartay wadanka wuxuu dhahay haddii dadkeena wanaagsan aan wadankii kasoo tagno annagoo ka cabsanayn ina la dilo wadankan ayaa u shaqeynayo dhibkuu ku jiriya ka bixinayo qof walba oo qaraxaasi ku dhintay waxa uu ahaa qof bulshada saameyn ku leh qoyskiisa ilaa iyo qaran waxay ka baxeen qoysas tabaya oo xanuunka geerida ay taabatay sidoo kalena waxaa weli nolol iyo geeri lagu hayn dad fara badan oo heladooda ay dul wareegayaan goobta qaraxa uu ka dhacay qaraxan waxa uu ahaa kii ugu xumaa uguna khasaaraha badnaa taariikhda soomaaliya inta ku dhimata qaraxaasi ilaahay naxariistii jannaha siiyo inta dhaawaca ahna caafimaad deg dega ayaan u baryaynaa